kulanti wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajoogka soomaalida ee somaali diaspora news com oo aad kasoo booqan karaysaan qurbajoog com sidoo kalena dhegeystayaal sida lala wada socdo golaha guurtida ee somalilan ayaa go-aan saddex qodob ka kooban oo ay ku dhexdhexaadinayeen islamarkaana ay xal u arkeen khilaafkii madaxda sare ee xisbiga kulmiye waxay dhowaan ka shaciyeen magaalada hargeysa dhinacyadii kulmiye ee ishayey ee markaa ku tartamayey cidda musharaxa u noqonaysa xisbigaas shanta sane ee soo socota ayaa waxa uu ku dhammaaday go-aamadaas ay soo saareen golaha guurtida waana ajiibeen madaxdii sare ee xisbiga haddaba si aanu arrintaa wax uga ogaano ayaan magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaanu kula kulanay suldaanka guud ee beelweynta irir soomaali suldaan cabdikariin faarax oo markaa aan wax ka weydiiyey sida ay arintan u maareeyeen golaha guurtida ee somalilan ugu horeyna waxa aan jeclaan lahaa anuu kusoo dhaweynaya shabakada qurbajoogcom suldaanka bal inuu horta guudmar inoogu sameeyo sida uu arko khilaafka hariyey xisbiga kulmiye
cabdulqaadir aad baad umahadsantay waana salaamaya adiga iyo bahda kula shaqaysa ee runtii had iyo jeerba noo soo gudbiya barnaamijyada iyo wararka waddanka ka dhaca ee qurbajoog dot com haddii aan u soo noqdo arintan arintaa kulmiye dhexdeeda ka dhacday iyo sidii markii dambe gurtidu u maaraysay siyaabo kala duwan bay dadka shacabka reer somalilan u arkaan arinta ummadda waddanka uga dhex muuqata qaabka ama qodobadii markii dambe lasoo saareen waxa weeye in wax la muuseeyey oo wax la yaro daday baad moodaa oo aan maaragtaanay si wanaagsan loo jeexjeexin dadku marka horeba waxay isweydiinayaan arrinta xusbiga kulmiye dhexdiisa taalla miyaanu xusbigu dastuurkii wadalka iyo maaragtaanay sharcigii uu dhigtay xusbiga dhexdiisa aan arrintaa lagu dhammayn karin sidii horeba u dhacday ama haddii xataa iyagu ay maaragtaanay go-aan ka gaari kari waayaan maxkamadda sare ee dalka iyo dariiqyadii lagu dhameeyey khilaafyadii hore ee dalka hore uga dhacay sida xisbiga wcidoo kale oo markii dambe lagu kala adkaaday dacwadii la qaaday oo si sharciyo xoriyo xalaala loogu xukumay raggii ama odayaashii hogaaminayay gudoomiyaha xusbiga ee faysal cali waraabe in garabkaa loo xukumay cid walibana ay raalli ku ahayd oo habi ku ahayd lakiin ummadda reer somalilan go-aankan hadda ay soo saareen gurtidu waxaa loo arkaa mid dhinac ka raran waxaana aan haddii ilaahay ka dhigayo maaragtaanay dadka ka qarsoonayn in madaxweynaha iyo xusbigiisa iyo raggii garabkiisa ka safnaa eex aan waxa weeye geed lagu soo gobolan maaragtaane loo exday arrintaasina waa arrin waxaa la odhan karayaa un hadduun la dambabasee weli way taagan tahay baa la odhan karayaa waayo wixii xal lagama gaarin waa khilaafkiinoo la daday laakiin hoosta bukaankiibaa weli ka jira waan gartay golaha gurtida ee somalilan waa golaha sharci ee sare ee dalka golaha wakiilada iyo golaha gurtida ayaa dhanka sharci dejinta somalilan u xilsaaran golahan gurtida waxa golaha wakiilada uga duwan yahay waa odayaashii reer somalilan oo muddo badan soo talinayay usoo joogay marxalado kala gedisan waayo aragna u ah arrimaha dhexdhexaadinta guulaha somalilan ee nabaddana waxaa loo aaneeyaa inay yihiin dadka buddhiga u ahaaye ka shaqeeyey in mar haddii xisbulxaakimkii dhexdiisii khilaaf soo kala dhex galay oo musharaxnimadii laysku qabtay in odayaasha loo ciirsado oo markaa ay arrinka galaan iyadoo labadii dhinacna ay ka aqbaleen in go-aankooda ay siday ay u soo jeediyaan ay u qaadan doonaan ayna shaqaysay laba ninkama wada qoslisa ayaa la ohan karaa markaa marka inta laga yimaado inay nin u xukmiyeen madaxweynehaba ha ahaadee wax kale oo dhaliila oo ay odayaashaasi geysteen miyaa jirta oad arkayso
horta waxa weeye odayaashu way aad bay u mahadsan yihiin shacbiga reer somalilan oo anigu aan ka mid ahayna waxay ka mudan yihiin sharaf iyo qadarin dheeraada runtii waxyaalo badan baynu uga mahad celinaynaa oo aynu leenahay jasaakum allahu khayr laakiin arrintan maanta taagan mayd maxaa u dambeeyey bay somalia tolaya ka hadlasay sidee arrintan maanta ugu dambeeyey dadka reer somalilan sidaan markii horeba sheegay wuxuu leeyahay arrintu maxay kaga duwan tahay arrinta xusbiyada qaran ee kale reer somalilan maxaa maaragtaanay loogu dhaafi waayey golaha dhexe ee xusbiga kulmiye iyo bahweyntii xusbiga ku bahowday khilaafka waa xalisan kari lahay haddii ay ilaha sharciga iyo qaynuunka dhexdooda u yaalla raacaane sababta dhex keentay hadda guurtida haddii ilaahay ka dhigayo waagii horena khilaafyadii badnaa dhaceen xataa dadku ku dhintay aanay usoo dhexgelin sida doorashadii ugu dambeysay dalka dhacday oo kale xusbiyada lagu kala reebayay sababtaasi maxay su-aashaasa isweydiin leh waxaana dadku door bidayaan maadaama waddanku dimuqraadiyad qaatay in nidaamka dimuqraadiyadda ee xusbiyada oo xusbi weliba gooni uu leeyahay acdaadiisa iyo ajandayaashiisa in la xaqdhowro wixii laakiin murug iyo maaragtaane mashaakil waddanka ku keena runtii in laysula soo noqdo oo weliba odayaasha loo soo noqdo waa arrin loo baahan yahay ee haddii xataa odayaashii arrintii loo gacan geliyey haddana meeshii waxaa ka muuqda in raggiis hayey wixii ay isku hayeen khilaafku ka dhashay qolowin loo sharciyeeyey oo aan qoladii kale ee dacwaddii ay badka soo dhigeen haba yeelaataan waxba laga soo qaadin taa weeyaan ta dhaliisha keenta waa si wanaagsan waxaan jirtay in muddadii khilaafkan uu taagnaa in dalku khalkhal fara badan uu galay qaraxyo la sheegay in dalku ay kusoo noqnoqonayeen waxaa iyana jiray in dad badan oo siyaasiyiina la xirxiray qaar xilal ay ku waayeen waxaanad sheegtood carabka ku dhufatay in khilaafka xisbiga kulmiye weli la dhabay uun aan xal buuxa laga gaarin maxaad kula talinaysaa dhinacyada isku haya xisbiga iyo guud ahaan shacbi weynaha reer somalilan ee markaa ku dhegeysanaya shacbiga reer somalilan horta marka hore waxaan leeyahay arrin xusbi ama arrin somalilan dhexdeeda oo arrin siyaasadeed oo noocaas oo kale arrin weyn oo arrin xusbi ee marka laysku hayo waa arrin inoo wada taalla xusbi kastoo ah tahayba ama wadani ahw ama wawcid ahw ama kulmiye ahwba ee waa arrin aynu maaragtaan ay saameyn ay nagu yeelaan siday arrintaa hadda nabadgelyada iyo shaaneedaa qarxaysa ay dhibaatadeeda waddanka ugu leedahay maaragtay samcaddiisa iyo mashaakilaadka ka dhashaba ay ummadda wax u dhibayaan waa in dhinaca laga soo wada jeesto mar walbana ciddii xaqle ummaddu ay xaqa ku taageerto hadday suldaan tahay iyo hadday shariif tahay iyo hadday sheekh tahay iyo hadday culimo tahay arintaana arrinta sida keliya lagu dhammayn karaya waxaad moodaa in waa horeba sidaan oo kale mar hore loo dhadhabay oo xilbiga kulmi dhexdiisu ay odayaal iyo beelo iyo nidaamiyo u galeen in maaragtaanay si dhaba xisbiga kulmiya arrintan loo daayo madaxweynaha iyo gudoomiyaha xusbiga iyo ragga ay kala hogaaminayaan ay u soo laabtaan sharciga nidaamka dimuqraadiya xusbiga dhexdiisa u yaalla sidaana lagu kala baxo arinta xerigga iyo maaragtaane cagajuglinta arrintaa anigu waxaan u arkaa dadkan saqda dhexe loo daadanaya ee caruurta reer somalilan horey uga soo daasheeyeen saqda dhexe guryahooda looga soo dhaco haweenku sasaan oo gabadh ama hooyo reer somalilan ama ilmo yaroo afar jiri saqda dhexe nin kaba buudha sitaa uu daaqadda uga soo galo iyadoo oo ay la samayn karayo in maaragtaanay qofka la raadinayo si tartiiba loo soo qabta iyadoon cidina ku dhamin cidina ku dhaawacmin runtii waa arrin aan maaragtaane loo baahnayn deg deg badan baana ku jira baan u malaynayaa ciidamada aarariyuuda iyo sida ay hadda imika waxu wadaan mashaakilaad badan baa runtii hadda ka jira ay ciidamadu had iyo jeer fal ay geysteen ama hawlay fuliyeen oo cidi ku dhiman ama cidi ku dhaawacmin hadda lama hayo shantaas sannadood hadda imminka uu madaxweynuhu dalka talada hayay waa arrin nasiib darraa baan leeyahay in lagu degdego dhiigga shacabka oo maalin walba marka ay buuq yar meel ka dhacama ama qof la doonaya in lasoo xidhaba qof ku dhinto obarashinna aad u waaweyn oo culculus dalka ka dhacay oo anigu aan goobjoog ka ahaa anigoo ciidamada somalilan ka tirsan hadda ka hor ayaan u soo joogay oo in ka badan laba boqoloo askari waxaan dhacdo waxaan u soo qaadan karaa tusaale maayarka magaalada barco hadda ka hor digreeta madaxweyne lagu bedelayay waqtiyadii xusbiyada aan la gaarin ka hor inuu diiday digreetadii madaxweynaha in ku wareejiyey xilka ninkii loo soo magacaabay oo ciidan beeleed iyo maleeshiyaad xoogan isku hareer wareejiyeen magaaladoo dhanna maaragtaanay rabash ay ka abuureen arrintaas ciidamada jamhuuriyadda somalilan qaybaheeda kala duwan waxay ku dhammaystireen iyadoon cidina ku dhiman cidina ku dhaawacmin labadii boqol askari hareeraha ka fadhiyey iyo dhammaan haddii ilaahay ka dhigayo maaragtaane xubnihii rabashka abuuray iyo maayarkiiba si nabadgelyaabaa gacanta ciidamadu ugu dhigeen maxkamadna loogu soo taagay arrintiina lagu soo dhameeyey marka waxaan leeyahay wax weyn ha laga bedelo in dhiigga shacabku si sahlan dadka lagu daadiyo arrintaa aad iyo aad baan u cambaaraynaya waa si wanaagsan suldaanka guuda ee beelweynta ireer soomaaliya suldaan cabdikariin faarax waxaan doonayay inaan wax kaa weydiiyo arintan ku dhex milanka iyo dib u soo nooleynta qabyaalada oo laga dhex arkayay xisbiga kulmiye iyo nidaamka uu qaybsaday ergooyinka iyo sida garabyadii ishayey ee xisbigaasi ay nidaamka beelaysan u wajahayeen khilaafkan xisbiyada mucaaradka iyo dadka u dhuundaloola siyaasada somalilanba waxa ay si weyn uga cawdeen in dalkii dib uu ugu sii noqonayo nidaamkii qabyaaladeed ee kolkii xisbiyada faraha badan nidaamka xisbiyada faraha badan la qaatay laga gudbay sidey kula muuqataa in siyaasada somalilan dib ay uga dhex muuqato nidaamka qabyaalada runtii waa arrin aad iyo aada u guuldaraa qabyaaladu ummadda soomaalida shayga qudha ee ummadaha kale ee geeska afrikan iyo reer nebi aadanba ka reebay waa arrintaa qabyaaladda arrintaasi in si dadban iyo si toosaba in loola dagaalamo oo hadba ninka xukunka marka talada haya ama kulmiye ha noqda ama mid kale ha noqdee sidii ummadda ay uga bixi lahayd oo ummaddu u walaaloobi lahayd ummaddu isug mid u noqon lahayd oo ummaddu u noqon lahayd wadan iyo qarannimo iyo gobollo iyo community loo dhisi lahaa isku mida oo labada meel ku wada nool ay walaala yihiin halkay beelnimo isugu iman lahaayeen arrintaasaa loo baahnaa arrintan laakiin hadda xusbiga kulmeeye waxaad moodaa inay si dadban iyo kambeynkan hadda maalmihii dhowada khilaafku jiray bilaabme ee tuulo walba iyo gobol walba oo somalilan ka tirsan beelbeel in dadkii ilaacadaha lasoo fariisiiyo odayaashan hadda magaca cusub la baxaya la yidhaahdo saxaafadu u taqaana wajakumacaaska la leeyahay reer hebel haddaanu nahay sidaasaanu yeelana madaxweynahanu taageersannahay arrimahaasoo dhan waxay ku tusinayaan in nidaamkii madaxdii soomaalida soo martay ee halkaas saddex iyo labaatanka sannadood dhigay iyo soddonkii sannadood ka horreeyay ummadda soomaaliyeed ku baabadayba inuu tubtii un raacayo xog xisbigan hadda talada hayee kulmiye madaxweyne silaanyaba oo ummadda in la qaybiyo beelbeel loo qaybiyo dabeetana sidaa lagu xukumo waxaad moodaa ninba macalinkiisii ardayga dambe siduu wuxuu wadi jiray inuu sidii hore waxu sii wadayo laakiin arintaasi ummadda iyo dalka iyo diinta toona u dan maaha shacbiga reer somalilan ha midoobeen ha walaaloobeen qabiilnimada iyo beelahana ha ka baxeen dadka cirgaabo wada joogaana ha noqdaan reer cirgaabo dadka burco joogaana ha noqdaan reer burco dadku sidaa waxa isugu noqdo community community ha noqdo qarannimada guud iyo wadaniyadana ha la isugu yimaado
aad iyo aad ayaad umahadsantaha dhegeystayaal waxa uu ahaa suldaanka guud ee beelweynta irir samaale oo iiga waramayey khilaafkii dhowaanta dhex maray xisbiga talada dalka somalilan haya ee kulmiye iyo habkii iyo hanaankii ay golaha guurtida somalilan ee khilaafkaasi u maareeyeen islamarkaana ay xal uga gaareen in la dejiyo khilaafkii xisbiga kulmiye ee ku salaysnaa cidda musharaxa madaxweynaha noqonaysa afarta sane ee soo socota inta aanu dib hawada ugu kulmi doonno oo cabdulqaadir xuseen guuleeda idin leh sidaa iyo nabadgelyo